ciidanku waxay ahaayeen ciidanka ayaboorka ciidanka weerarka soo qaaday maxay khasaare ay geysteen
waxay khasaare ay geysteen gabar ayaa ku dhimatay gurigeedii bay joogtay gabadhu nimankii markii ay ku soo baxeen oo rasaasta ku rideen nimankii gadaal bay usoo baxeen way soo carareen macalkaamkiibay bay qabsadeen
waayahay hadda goobta wax ka dhacee marka hadda waa sidee xaaladeeda ka waran goobta hadda xaaladdeedu waa caadi ciidan baa meeshan ka aaday magaalada ka aaday ayagiina waa laga cayriyey meeshii oo hadda wax khasaara ah oo gaarana ma jirto dadkaas marasta oo saaka ay rasaasta ku fureen baa gabadhaasi ka dhimatay dhaawacna waa sheegayaan laakiin dhaawacaas wax hadda weyn ma ahan baa u malaynaya